suuqyada khudaarta lagu iibiyo ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga dareemaya hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo khudaarta noocyadeeda kala duwan khudaarta ayaa hoos u dhaca ku yimid waxaa ka mid ah cambaha yaanyada barbanooniga iyo mooska waxaana tan ay timid markii hakad ku yimid baabuurtii gobolada dalka u qaadi jirta khudaarta laga raro magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maadaama roobabka dayrta ay ka do-een qaybo badan oo kamid a gobolada waqooyi iyo sidoo kale barya taasna ay keentay in wadooyinku ay xirmaan qaar ka mid a ganacsada iibisa khudaarta ee suuqyada magaalada beledweyne ayaa warbaahinta uga warbixiyay isbedelka ku yimid qiimaha khudaarta
khudaarta markaan kaaga waramo xaaladaheeda baryahan waxaa jiro hoos u dhac ballaaran maxaan ku irahdaa nooc kasta oo khudaarta noqotaba marka waa aad bay hodanasageeda hoos uga hooseeyaa marka la yidhaahdo loo barbar dhigo bilooyinkii haddaan soo dhaafnay iyo hadda inta udhexayso farqi weyn ayaa udhexeeya oo xagga ganacsiga ah maaska bilooyin saddex bilood ama laba bilood ka hor kintaal baa loo iibiyaa miisaan boqol kiila ayaa la saaraa kintaalkiisa waxaa la iibin jiray awal afartan iyo shan dolar afartan dolar oo kale hadda wuxuu joogaa soddon iyo shan soddon cambaha xabad xabad ayaa loo iibiyaa xabadii soddon sitay ahaan jirtay hadda waa labaatan iyo shan ilaa labaatan hadda u joogaa alxabadaa loo iibiyaa cambaha bashashan iyohow hadda labaatan iyo shan u joogaa keeshkeedii kontonka kiilo ah meesha awal joogi jirtay soddon iyo shan doolar ilaa soddon dolar joogi jirtaan haddana labaatan iyo shan la iibiyaa meesha ugu dheer ka timaadana waa waa shabeelle inta kale waa gobolka hiiraan yaanyadoo kale hadda ugu roon yaanyadan awal bilooyinka ka hor waxaa la gedi jiray saddex doolar ama laba doolar hadda waxaa la gadaa lix doolar ilaa toddoba doolar haasaa la gadaa iyada hadda ugu roon suuqa hadda aad malaysaa in ay xooga kor u kacaysa hel shay ayaa sababtaan leeyahay hoos u dhaca hoos u dhacaba waxaa keenaya dhoof la-aanta dadkii bulshada way ka badan tahay mar haddaan waxba la dhoofin bulshada degmada beledweyne joogto way ka badan tahay khudaarta marka taasaa waxaa keenaysa in hoos u dhac yimaado isbuucii laba maalin aa laga dhoofiya khudaarta sideedaba maalinta axadda iyo maalinta khamiista bes inta kale inta khudaarta timaado magaaladan baa isticmaashay meel looma rabo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka mid ah magaalooyinka wax soo saarka khudaarta caanka ku ah maadaama marahubiga maxalliga ah ee shabeelle